waa mahadsan tahay cumar lakiyow qarax xoogan oo laga maqlay guud ahaan caawa toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka xarunta ee baarlamaanka soomaaliya waxaa xusid mudan in halkaasi sidoo kale ay ku taalo wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya ciidamo fara badan oo ku sugnaa agagaarka xarunta ee baarlamaanka soomaaliya ayaa wararku sida aan ku helay ay sheegayaan in qaraxa lala beegsaday gaariga ayaa la sheegay in uu miineysnaa markii uu soo gaaray jagboontiga xarunta agagaarka halka loo yaqaano oto oto ciidamada ku sugan ayaa joojiyey gaariga sida la ii sheegay kadib markii uu ogolaaday in gaariga la baaro ayaa mar qura waxaa la maqlay qarax xoogan sidoo kale war kooban oo goordhow ka soo baxay wakaaladda wararka qaranka ee sona waxaa lagu sheegay in dhimashadu ay tahay laba askari oo ka tirsan ciidanka qaranka iyo qofkii naftii huraaha ee isagu isqarxiyey saddexdaas ruux ayaa la sheegay ilaa hadda khasaaraha cumarow marka ugu dambeyn adiga iisoo koobaya ismaaciil laamaha ammaanka la iyo hadda haddii aad la xiriirtay maxay iyagu kuu sheegeen
afhayeenka wasaaradda amniga iyo afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo si wada jira aan ula xiriiray iyagu waxay sheegeen in ay arrintan dhacdadan ay ku mashquulsan yihiin balse ay saacadaha soo socda ay ka hadli doonaan waxa ay sheegeen in khasaaro fara badan uu jiro maadaama halka la beegsada ay markaasi ku sugnaayeen ciidamo fara badan oo ka tirsan ciidamada dawladda iyo ciidamada amisom oo halkaasi habeenkii baaritaano gawaarida la xidhiira ay sameeyaan sidoo kale qaraxan cumar waxa uu kusoo doogmayaa xilli wadadaasi ammaankeeda dhowaan laga fikiray oo waxaa wadadaasi guud ahaanba laga sameeyey waxa loo yaqaano askari jiifa ammaanka wadadaasi ayaa dhowaan la adkeeyey marka qaraxan xilligan waxa uu kusoo beegmaya wadadaasi ammaankeeda la adkeeyey ilaa wadadaasi ammaanka waxaa si aadaa loo adkeeyey halka loo yaqaano madaxtooyada filla soomaaliya guud ahaan wadada makaal mukarama xiliyada habeenkii mashquul ayaa laga dareemaa qaraxan marka khasaaraha ka dhashay iyo guud ahaanba caawa wararkeenna iyo barnaamijyadeenna ayaan ugu soo gudbin doonaa dhegeystayaasha nala socda waa mahadsan tahay kabo